banaanbaxan oo ay dhigayeen dadweyne aad u fara badan oo isuga soo baxay xaafadaha degmada gurceel ayaa maanta ka dhacay degmadaasi dadka banaanbaxan dhigaya oo kasoo horjeeda la wareegitaanka ciidanka dowladda ee degmooyinka gurceel iyo dhuusamareeb ayaa ku dhawaaqaya erayo ka dhana dowladda soomaaliya sida damujadiid doonimeyna iyo erayo kale banaanbaxayaasha ayaa sidoo kale dhagxaan ku tuuraya gaadiidka ciidanka dowladda iyo xeryaha ciidamadu ay degan yihiin waxayna banaanbaxayaashu gudaha u galeen saldhigga ciidamada booliiska ee degmada gurceel oo muddo saacadaah ay ku sugnaayeen waxaa goobta banaanbaxu ka dhacayay ugu dambeyn soo gaaray ciidamada dowladda soomaaliya oo rasaas ku kala eriyey banaanbaxayaasha taasi oo sababtay dhimashada hal ruux oo haweenay iyo weliba dhaawaca afar kale oo la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee degmada gurceel xaalka degmada gurceel ayaa ah weli mid kacsan waxayna mas-uuliyiinta dowladda oo xiriir aynu kala sameynay arrimahani ay ka gaabsadeen in wax hadal ay ka bixiyaan cabdulaahi warsamo rooble raadiyo kulmiye galgaduud